shirkan jaraa'id oo maanta ay ku qabteen odayaasha golaha guurtida koonfur galbeed soomaaliya xarunta madaxtooyada ee maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya shirkan jaraa'id ayaa kasoo qaybgalay wasiiro xildhibaano iyo xubno kale ka mid ah maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoo ujeedka shirkan jaraa'id loo qabtay oo ahaa mid looga soo horjeedo shirkii jaraa'id ee shalay ay qabteen maamulka gobolka baayikan degmada iyo guddiga amniga ee magaalada baydhabo shirkan jaraa'id ayaa ka hadlay dhammaan xubnihii kasoo qaybgalay oo ka mid ahaa maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo ugu horeeyeen odayaasha golaha guurtida koonfur galbeed soomaaliya ciidankii alxamdulilaahi shaqadiisna ebniga la sigi maaye manishibi miyidin bulshii malaaqu kumo dadweynuhu kumo inaaka naga taano isdhatis shacabweynaha naga taano ogaasadeni magaaladaas meelifidiyaan taraano iso hir hiraana taraan taas magaalaas waa bufadaan dhimadaasaa bugeerka dhigi dhaafa dhereeyuna hatta maduun adduunyadan wali hamaraano fadaan hamarna hirow an sagaalugii gowoy sagaalugii gowoggaasi adduunyahana sugaayo fadaawon jarta magaa waa nookidhihirtan fadaan anasa hiraan anasa sugeeladani latin bacdi eed baa downa awoodii ilaahay ogsan sii hanka daayka tankada oo koonfur galbeed dhisanta ilaaheedisi ilaaheedata rasuulsheedata lan geeg ilaahow ikaalme imaayna dowladii una amar hana siiday feerma hana siidii feermadii tiyayeed umiisatay onoona wal ku sugaan ma argo hatana kolbantii koonfur galbeed ha guulaysato koonfur galbeed ha guulaysato aan kale way ogaada saana dadku walaaladayn ah unugyadu mas-uulka ah laanka boliiska ah laanka malektarka ah dana soo geedsada adamaylinkii waxay saaray inay ciidamada sida qiirka ay horqato adduunku war ku qabato banaanada macnaa meelilaanka koorooga ay dadka xukunto ka dadaalo jidkahaytima inay odagu gaabin in deeri hiri adeerta sharaftaaba katiin waana ka dhiyaasa sharafkooda sharaftaa waqtidiidii hadgani sharaftaana dhiyaasa hore dhiyaasa idaacado adag han dimaason idaacado xur waayo dada ku dambooy dada leeyiin dad ilaahay abuuray farta kateegi kormale may waa walxumu sheego hayan waliib ad rabtaa ugeeday wali fadaasa in sheeg adiba han sheegti oruna ani in sheegma sheegayan quraan leeyiin horta idaacadom saasa koolaha ma wuxuu nahay generaalka ibraahiyalow waa jirnaalka annaga waxaana ka filaynay in maanta maxay aheeday wanaaggaana iyo sharaftaana iyo difaaca dalka ka shaqeeyo in odayaasha guurtada kusoo noqdo kamaana filayn meesha cid aan ka filayna caad looga yimid dadkaadu kahenjibahayta dalkiyo le dogaalkaniyo kale dadkaadu kahenjibahayta madam fadhi imado lamaad imad saddaad imad afaraad imihaba habaydhow ku dhiido lama askari oo digidii marfluku dhalde imihiska diraan malam fadhi taas urin suruganin isdin ilaahay lamijiyo haddii ada go-aanka indheeda askar iska dil horena han iska dili walfaa'iidee lagu sheegay namale go-aanka ranabeyniyo allahu ka dhimna diir iyo kal wali lahaa way lahaa taliyaha qaybta booliska iyo janaal ibrahim yarow wali la ray lalan sheeg wiidi fadawahe xanuuna fadawahe adku wali fadasoraas meelaha doortaad ku dhate ini degmiyaalka may raaysodo xoreyta dadka may raaysodo danaytu odayaasha may rahayso amarku gaadato intay dormarnin beedartu odayaal kadaa fadhitolo tagatumayni adu meeray fartinin kuweertu taas horbaan diini maana ogolaadaan dhibaato badan hanay marti odhog badan oo ka dhamadi dhiig badan oo ka deedahay dhiig damba baydhoo diyaar miyay ka heli si kastaba ahaatee odayaasha dhaqanka beelaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa ah odayaashii soo dhisay dowladda federaalka soomaaliya